kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaanta toddobaadka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa muxuu yahay dowrka waddamada dariska la'ah soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab miyay ka gaabiyeen ma dowladda soomaaliya ayaanan taageero weydiisanin iyo su'aalo kale ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka stuudiyaheena magaalada nairobi waxaa ku sugan oo barnaamijka igala qaybgelaya doctor cabdisalaan aadan maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee mustaqbal ee uu fadhigeedu yahay dalka norway sidoo kale waxaa igala qaybgelaya oo halkan ila jooga doctor cabdi cali xasan xildhibaan iyo wasiiri dowlo hore dowladda soomaaliya kana tirsan xarunta bulsho trust iyo doctoreso hodan saciid ciise aqoon-yahan dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha xuquuqda haweenka dhammaantiinba marka hore ku soo dhowaada barnaamijka waa salaamantahay waa dhownahay khadar aadaa umahadsantahay waan dhownahay waad salaamantahay waad mahadsantihiin haddii aynu guda galno barnaamijka soomaaliya weli waxaa ka socda dagaalka ay dowladdu kula jirto iyo dadaalada ay dowladdu ku doonayso in ay maleeshiyaadka al-shabaab ay deegaanada ay ka arimiyaan ay kala wareegto dagaalkaas oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah u soconayey dhinacyo badan ayaynu ka fiirin doonaa dabcan mowduuca oo ku aadan doorka dowladaha dariska kaga aadan la dagaalanka kooxda al-shabaab oo kale marka hore waxaan siinaya doctor cabdisalaan aadan maxamed doctore soo dhowow oo arrimaha gobolka anaa falanqeeya maxay kula tahay kaalinta ama doorka dowladaha dariska la-ah soomaaliya kaga aadan dagaalka al-shabaab waa salaaman tahay salaan kadib dhammaan waxaa kaloon salaamayaa dadka ku xiran v o a meel walbaa joogaan ugu horeynta waxaa weeye dowladaha jiiraanku waa saddex saan u malaynayo waa kenya iyo etoobiya iyo jabuuti dowladahaas jiiraanka marka waxaa weeye waa inay dagaalka ay ka qayb qaataan waana ka qayb qaateen saan u malaynayo marxaladan haddaan joogno marka waxaa la gudboon inay la istaagaan maadaama arinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama ama khatar kusoo aadan dowladadaas aan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga marka inay doorkooda ay ka qaataan ay fahmaan yani khatarta soo foosaari karto anytime haddii ay gaabis geliyaan inay garab istaagaan ciidamada difaaca soomaaliya oo hadda aada ula dagaalamayo iyo frontiyaal fara badan kula dagaalamayo waayahay dagaalka dowladdu soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab dhowr bilood oo xiriir ah ayuu hadda socdaa dabcan marka dowladaha dariska maxay ilaa hadda oga dhex muuqan layihiin ma dowladda ayaana taageero weydiisanin ayay kula tahay mise wax kalaa jira maxay kula tahay maadaama aada falanqaysid arrimaha gobolka waxaan u malaynayaa guud ahaan dadka niyaadkoodii way fiican yihiin oo markii laisku imaaday shirkii ugu dambeeyey si fiican bay u imaadeen laakiin mar waliba waxaa rabaa in la abuuro dan la abuuro oo dowladda soomaaliya ay abuurto interest dadkaas inay dan ugu jirto inay naftooda la istaagaan haddii marka dantaas la abuuri waayo dowlad kastana waxay fiirinaysaa danteeda gaarka ay fiirinaysaa oo ah inay bal ka gaabsato bedelka ay si oroda ku galeed inay fiirsato ay fiiriso dowladda soomaaliya horteeda yani doorkeeda muxuu yahay qaabkay wax rabto waa maxay danaha ay abuurayso maxay yihiin laakiin guud ahaan waxay muuqda in gaabsi uu jiro dhanka dowladaha jiiraanka oo markii yani orodkii hore lagu imaaday oo hadda gaabsiga ku jiro oo u baahan in baaritaan dheeraa lagu sameeyo ma diblomaasiyadda soomaaliya meel shaqayn waysay oo beesha laga rabay kasoo bixi waysay in la qanciyo dowladahan jiiraanka mise danaha ayaa isgaramaray oo meeshii dowladaha jiiraanka ay wax ka arkayaan soomaaliya mey wax ka arkaynin mise dowladaha jiiraanka naftooda uma jeedaan khatar soo socoto marka waxay rabtaa morof in la hadlo oo laisqanciyo dana la abuuro lana abuuro yacni dan oo u dhexaysa dadkaas dhan oo u dhexayso oo ay fahmaan ahmiyadda ay leedahay inay wada garab istaagaan marxaladan haddaan ku jiro haddii ay sameyn waayana ay abuuri karto khatar kusoo foodla dowladaha jiiraanka oo ah in laga dhex abuuro waxa loo yaqaano bilcarabi khalaaya naa'ima ama ama unugyo oo tiimkaasi oo u shaqayn karo oo dhibaato keeni karo wadamadaas jiiraanka waaya waa mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa eh, doctor cabdi cali xasan xildhibaan iyo wasiir hore dowladda soomaaliya soo dhowow eh, maxay kula tahay eh, mawduuca Ah, khadar aada u mahadsan tahay halkan waan ka salaamaya dhammaan shacabka soomaaliyaduna dhegaysanayo iyo madaxda qaranka oo mar walba fursad ay u tahay talooyinka loo soo jeedinaya inay wax ka qaataan Na- waxaan bogaadinaya horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka eh, inuu asaga eh, ninkii oo go-aanka siyaasadeed istaraatiijiga lahaa ahaa inuu asagoo go-aan qaatay eh, eh, muddo xileedkiisa inuu dagaalkaa bilaabo oo dalkan nabadiisa inuu ka dhigto eh, muhiimadda koowaad eh, waa u hambalyeynaya Eh, xukuumadda ra-iisul wasaare xamsa eh, eh, maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaare ahaan waa u hambalyeynaya laakiin eh, waxaa iiga muuqda dhaliil eh, xukuumadda qeybaheeda kala duwan ee dagaalkan iyo dowladaha deriska eh, la rabay inay ka gadaan eh, sida walaalkay uu sheegay dan waa inaa iibisaa Eh, iima muuqdaan wasiiradii muhiimka ahaa wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka eh, arrimaha gudaha iyo federaaleynta eh, doorkooda eh, iima muuqdo Eh, wasiirka warfaafinta wasiirka caafimaadka iyo daryeelka Eh, horey eh, doodanadii hore haddaa xasuusto waxaan ka hadalnay waxaan waxay leeyihin strategic operational iyo tactic level Eh, waxaa moodaa kulligeen inaan ku mashquulsannahay tactical level eh, dagaalka furunta ah magarat madaxweynaha inuu dhuusmaree fariisto waxay fududaynaysay eh, dagaalkii strateji eh, ra'yigii strateejiga iyo siyaasaddii strateejiga iyo qorshihii strateejiga iyo kii tactical levelka oo meesha furunta dagaalku ka socday inay isu soo dhowaadaan oo riisk khatar badan oo ka dhalan lahayd hadduu xamar joogi lahaa in laga dalaalo oo hadalku uusan markiiba gaarin arrintaasay soo yaraynaysaa waxay suuro gelinaysaa in eh, howlgalku uu noqdo mid nuxur iyo macno leh Eh, laakiin hadda waxaa ii muuqata eh, madaxweynaha dadaal kasta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha qarash kasta oo uu abaabulay dagaalka in lagu galo eh, nimankii iska lahaa eh, fulinta eh, in aysan abaabulnayn ama mararka qaarkood baa ani hadda waxaan isleeyahay qorshaanba jirin qorshe qoran qorshe ma ahan in afka wuxuu madaxweynuhu ka sheegay qorshe ma ahan waa waxaa la yidhaahdaa eh, tilmaamo istaraatiiji ahaa la yidhaahdaa waxaas waxaa la rabaa in inta la qoro qorshe laga dhigo qorshe howlgal uu noqdo Eh, kadib ciddii fulin lahayd qorshahaas la yaqaano eh, qarash ku baxaya la qa- yaqaano Eh, xabadda ninka ridaaya iyo kan saadka haya iyo kan isbitaalka ee level one level twoga ee ilaa level threega ee ee meesha ku yaalo ee say mid walba shaqadiisa uu u godanayo wax qoran inay yihiin marka haddaan waxaas jirin maalinkii horena waa ka hadalnay ee waxaa ka gadid maba haysidba horta ee dowladaha ee saaxiibada ah ee raba inay ee dagaalkan aarabto inay kula galaan Ee maxaa ka gaday markaa wax gadaysto waa inaad dukumenti wadataa waa inaad wax qoran wadataa waa inaa dagaalan galaya keliya cidina kuguma raacayso adduunkuma shaqeeyo Eh, u n oo ugu hooseysa oo nala joogto oo munsoowa qolo la yidhaahdo oo logisticada ciidamada iyo xataa caawinta Waay.
haddaada qorshehaynin waxba kuuma qabanayaan marka ani waxaan isleeyahay tayaxumo ka jirta qaybta fulinta yaa yaa yaa yaa yaa keeni weysay in eh, wadamada saaxiibka nala ah oo weliba t c c countrieska oo uganda ku jirto oo burundi ku jirto eh, wax laga gadaan lahaynin aniga saa isleeyahay waaya waan kugu soo laaban doonaa Een, waxaan markana siinayaa doctoresa hodan saciid ciise Ee, soo dhowow Ee, maxay kula tahay een, dowladaha dariska laha soomaaliya iyo dagaal kaalintooda kaga aadan dagaalka ay dowladda soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab bismillahi raxmaan raxiim Een, waan dhowahay waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed meel kastay joogaanba Een, anu waxaan aaminsanahay een, kolley ajendahan waxaa qaatay eh, madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in prioritigooda ugu horeeya uu noqdo in wadanka nabadgelyadiisa ama securityga which is number one in la hagaajiyo Een, anigu aad uguma dhuun daloolo ujeedada iyagu ay leeyihiin inay noqoto so- dadku had iyo jeer waxaa la odhan jiray soddon kun oo qof oo waxa jooga ciidamo oo ama dariska ha noqdaan ama kuwa dhow kuwa dariska kale yara fog hana ahaadaan waxaa laga yaabaa in korta kaba madax banaana een, la dagaalanka lala dagaalamayo khawaariijku inay wadamada deriska ahi qeyb ka yihiin waxaa laga yaabaa laakiin istraatijigan inay soomaalidu gasho ciidamadii intaasoo dhan la tababaraya ay ka qeyb qaataan waxaan aaminsanahay maybe inay tahay ajenda saa ahaayo soomaali maid noqoto oo noqoto soomaalida in iyagu ilaan intaasoo dhan baa la eegayay ciidamo intaasoo dhan inoo jooga al-shabaabna ay far laga qaban waayey marka waxaan isleeyahay furinta inay galaan soomaalidu oy soomaalidu liidgareeyaan waxaan idhaahdaa ayay dagaalka waxay iila eg tahay aniga inuu ahaa ajenda dowladda soomaaliyeed kasoo jeestay ciidamada jooga ee kale ee wadamada deriska ahna kolley iyaga laftigoodu dantooda ugu weyn waxa weeye marka lala dagaalamo nimankan lafnacaaridkahay kolley wadamadooda uunbay gelayaan meesha ugu dhowey dhibaato u keeni karaan waa wadamada deriska ah marka iyaga laftigoodu intereskoodu uma malaynaya inay ka madax banaan tahay maaragtay inay la dagaalanka al-shabaab hadday qeyb ka yihiinna waa fiican tahay hadday maaragtay qeyb ka qeyb inayna ka ahaanayna suurtagalba maaha waayo waxay ragaadiyeen soomaaliya intaasoo dhan nabadii bay u diideen noloshii bay u diideen haddii marka iyaga kusoo farabaxsadaan dantooda lafta ugu weyn waxay noqonaysaa inay iyaga kusoo qaxaan u malayn maa inay ka madax banaan yihiin laakiin waxaan kuu sheegayaa sideedaba arintan ah in lala dagaalamo qolooyinkaas olmost toddobiyo toban sannadood baa waddanka qarax iyo dhib iyo hoog iyo dad la baabiiyo lagu jiray haddana waxaad moodaa furintiga inay si fiican loo galay u malayn maayo inay tahay wax fudud oo maaragtay in natiijo laga gaara ay noqonayso maalin iyo bil iyo laba marka waxay noqonaysaa inay dad ku dhintaan waa khasab in dhibaato soo gaadho guryo lagu gubo dad lagu gubo in sabir loo yeesho oo maaragtay wixii caawinaya ama waddan derisa ha noqdaan ama dadka soomaaliyeedba ha noqdaanbe oo ama afar lagu taakuleeyo ama cambaign narrative change lagu sameeyo oo maaragtay dadkani waxay dadka ka gadayeen ay haysteen intaasoo sannadood wax ka duwan in la sheego waxaan hadda arkaa arrimahan ay maal baraha bulshada lasoo geliyaa especially dhibaatada ay ku hayeen dumarka naago dumar la qabo oo maaragtay i don't know waxay inay runtii in kale kolley waxyaalo badan ay dadka ku hayeen ama baad ha noqoto ama dumarka oo dadka islaamka ah diinteena islaamka ay karaamaysay siday ula noqdaan ha noqdaan ama dhallinyaradii masaakiinta ahayd ee agoonaha ahaa oy maran habaabiyeen ha noqdaan marka waxaan aaminsanahay dagaalku weli wuu socdaa wakhtina wuu qaadan karaa nimankani waddanka waa degeen godod bay ka samaysteen dhaqaalay ku yeesheen marka dagaalkoodu maaha uun askari intuu tago la dagaalamo waa meelo badan ama narrative change hala sameeyo ama hala sameeyo dadku cambaign lagu qaado sidii ololihii oo kale oo dadka maskaxdooda la bedelo ay iyagu bedeleen si loo bedelo wadamada dariska ahna kolley waxaan u malaynayaa kolley waxaan maqlayay wasiirka difaaca ee wadankan oo isaga laftigiisu runtii af ahaan iyo qoritaan ahaanba ka hadlaya sida maaragta ay ula dagaalamayaan marka wadamada dariska i don't think inay ka madax banaan yihiin la dagaalanka al-shabaab laakiin waxaa laga yaabaa inay u qorsheensan tahay dowladda inay noqoto arrina iyagu soomaalida askarteeda ciidankeedu oo geesiyaala oo weligood lagu yaqaanay inay maaragtay cadow kasta oo ay la dagaalamaan ay ka mira dhaliyaan waxaa laga yaabaa ajandahaasi inuu yahay mid loogu talagalay inay iyagu u horeeyaan waad mahadsanta
laakiin markaad fiirisid dowladda iyo ololaheeda ku aadan sida ay ugu kambayn garaynayso in dowladaha dariska iyadoo kaashanaysa ciidamadeeda iyo dowladaha dariska ah ma ku muuqdaa in olole noocaas oo dowladda ama xukuumaddu ay wado oo si rasmi ah la doonayo in dagaalka loogu galo oo xididada loogu siibo al-shabaab horta u malayn maayo in adigoo dagaalkaa ku jira xoogan oo dadkiina laysku dhammaanayo oo la rabo qoladaas dee wadanka xididadan sheegay ku yeeshay in lala dagaalamo waxaa jira strategy buu dagaal ku leeyahay qaar dadka oo dhan ay wada ogyihiin oo la maqlo iyo qaar sikrida oo aan loo ogolayn inay dadku ka hadlaan haddana waxaan arkayay madaxweynaha oo tegayay eritrea i don't think inuu u tegay inuu vacation ku qaato halkaa laakiin inuu u tegay in uu kolley strategy ama ciidanka kasoo helo ama wuxuu rabaa kasoo hele kolley way jirtaa anaam shuur inayna ka madax banaanayn wadamadan deriska ahi siday uga qeyb qaadan lahaayeen laakiin waxaanan hubin xiriirka ka hoose because arrin dowladeed waaye aniguna uma madax banaani inaan ogaado xiriirka ka dhexeeya wadamadan deriska ah laakiin waxaan arkaa in wadan kastoo derisa khawaarijta ku habsatay soomaaliya iyagana dhibaatooyin badan u geystay in aanay maybe ma hubo inay intay fariistaan meel ay eegayaan inay soomaalidu keligeed ku busbaxdo inay la dagaalamaan al-shabaab istraatijiga hoose ee wadahadalkoodana anigu aada uguma madax banaani waad mahadsanta waa mahadsanta doctor eso doctor cabdisalaan soo dhowow inkastoo dowladda soomaaliya ay dadaal ay amniga ku sugayso oo al-shabaab ay kala wareegeyso deegaanada ay horey uga arrimin jireen waa run hadda toddobiiyo toban sano ayay ku dhowdahay ay wado haddana dhinaca kale waxaa barbar socda qorshe beesha caalamka iyo amisom ba ay ku doonayaan in ciidamada midowda africa ee atmis halka lagu gaaro labada kun iyo afariyo labaatanka bisha december ay ku baxaan oo amniga wadanka ay la wareegaan ay la wareegto soomaaliya marka arintaas sidee ayay u saameyn kartaa howlgalka ay dowladda ay kula wareegeyso deegaanada al-shabaab xarida ugu horeynta waxaa weeye dad dadka inta ugu badan oo arrimahan waxay ku leeyihiin waxaa la eegayaa ciidamada soomaaliya xanuunka ay gaarsiin karaan khawaarijta taas ayay dad fara badan ay ka dhigateen inay fiiriyaan taasoo aad maleyso inay xanuunkii laga rabay weli ay gaarsiinin laakiin ay si fiican ay ula dagaalameen taasna waxay u baahan tahay in la kabo fikradda ah in amisomna dhaqso ayan bixin maadaama ay wakhti badanna joogeen haddana wakhtigii gebagibuu marayo dagaalkiina haddunbuu sii bilowday marka waxaa rabaa in ay muujiyaan naftooda inay la jiraan waxaa jiray qorsho ah inay sii baxaan gan sii baxaan qaarraba ay sii baxeen mar dambena waxaa la ogaaday inaysan baxin oo dalab la sameeyo ay sii joogaan mar walibana waxaa weeye ruuxa ugu horey la rabo inuu dagaal ka galo ama xal ka keeno ama uu ku dhinto waa ruux askariga soomaaliga waay sababto waxaa wey wadankaas isaga ayaa iskale ciidamadan oo ka yimaaday atimis ama amisom waxaad ku magacaabdaba waxay u joogaan inay kaalmeeyaan marka dhowr senaariyo ayaa laga baqayaa oo ah haddii dagaalkana meeshan uu marayo atimisna ay baxaan amay dhacdaa arintii ka dhacday afghanistan oo dhismiis u dhaca taasna waa laga baqayaa sababta waxawey dagaalka adig keliga ma xukuntid atraaf kale ayaa ku dhex jiro iyakana arrintan xukumo oo marmar amar kaa qaadanaynin lidaalika marka dowladda soomaaliya waxay dareentay in baxitaankooda hadda ay baxeen ay dhib u keeni karto oo gab uu ka dhici karo taasna waxay keentay inay ka gaarto ay dhahdo balkey noo kaadaba ilaa december aan fiirino mar walibana waxaa loo baahan yahay in communication uu jiro dowladda iyo atimis iyo dowladaha jiiraanka ay wada socdaan guusha laga rabo in laga gaaro oo khawaarijta ciidamada soomaaliya keligoodii ma keeni karaan waa in la garab istaaga haddii la garab istaagi waayo oo la dacmin waayo ama la xoojin waayo dhibka ka dhalan doono kuma ekaan doono soomaaliya keligeedii balse wuxuu saameyn doonaa dowladaha jiiraanka iyo kuwii naga fogfog lidaalika horta shucuurkaas ama dareenkaas waa in la abuuraa waxaa kaloo halkaas ka maqan oo ah in dowladda soomaaliya ay la socoto ama ay keento shacabka onboard inay dowladda ay dacmiso shacabku ay naftooda ka qayb qaataan hadday noqoto hadal hadday noqoto dacmiga ma aha inuun hadal la hadlo dacmi yani saboortkuu badan yahay tan kale waxaa weye waa in media ay ku shaqaysaa leanna dagaalku ma aha uun qori la tolo soo sheegay doctoorka dhowr angol ayuu qaadanaya marka haddii laakiin la garab istaagi waayo waxaa imaan doonaa in dadkii ka soo cararay dagaalkaas iyo ay dowlada jiiraanka ay imaadaan taasoo keeni karto dhaawac fara badan oo gaar ahaan dadka ku nool xuduudaha sidii mandheera camal wajeer garisa dadka ku nool xuduudaha ay ammaan waayaan taasoo keeni karta horumarkii inuu dib u dhaco tacliinta dib u dhacdo dhibaatooyin fara badan dadka kasoo gaaro waaya waa mahadsan tahay doctor cabdi cali madaxda dowladda soomaaliya dadaalada ay wadaan waxaa ka mid ah in madaxweynuhu hadda uu ku sugan yahay eriteria oo halkaasna u jooga dabcan arrimo ciidan iyo tababarka ciidamada ra-iisul wasaaruhu goor hore waxaa jirtay kulamo kala duwan oo madaxda gobolku ay isku arkeen siyaabo kala duwan oo dabcan ay uga wada hadleen arrimaha dalka ka socda oo kaleeto marka miyaanan waxaa sidoo kale xusid mudan inay jirto horumar ballaaran oo dowladdu ay ka samaysay dagaalka marka arrimahaas oo dhan kuma muuqdaan miya maya waa ii muuqdaan aniga laba midba markii horeba waa kuu sheegay waa ammaanay madaxweynaha iyo ra-isul wasaarahaba marka laga hadlaayo strategic levelka ee heerka stratejiga ah ee go-aan qaadashada iyo garaacidda albaabada heer madaxweyne iyo heer ra-isul wasaare waa muuqdaa eritrea u tagaayaa ciidamaha joogay horey loo tababaray oo oo hadda ka qeyb qaadan karta ciidamadii lasoo tababaray kulli ma wada imaanin qaaraa weli tababarka u socday qaaraa laga yaaba inuu codsaday tababar gooni ah in loo siiyo arrimaha u tagaayo waa caddahay waana hiil uu u rabo in mashruucan uu hirgelo ra-isul wasaaruhu meelo badan uu maray waa dalka xataa inuu yimaado wiig kadib waa laga yaabaa waddamada deriska uu maraayo oo arrimaha uu kala hadlahay guulaha gudaha laga gaarayna waa muuqdan oo tii hiiraan ha ugu horeyso haddana galgaduud shaqo fiicana laga qabtay laakiin ciladaha jira waa ka hadlaynaa waa tan keenaysa haddaan hay-adaa dowli a oo dhisan oo si wanaagsan u shaqaynaya aan la dhisin waxaa dhacaysa dee meeshii la qabtay oo inta ciidan iyo qorshii la sameeyey oo muddada gaaban ahaa hadduusan ahayn qorsho kahadaay ka hadleen oo muddada dheer ah in markiiba haddana ay lumiyaan oo dadna nooga dhinto dhaqaale nooga lumo wakti ku lumo haddana aa maqasho magaalo hebeloo laga saaray nimankaa dib ugu soo laabtay ama waxay meera weerareen ciidan ayaga inta jebiyey ay ceyriyeen inta furin kale laga baxay ay weerareen waxaas waxa keenaya waxaa waye laciifnimada ka jirta hay-addii fulinta heerka koowaad ilaa saddexaad midda doontaba ha ahaatee iyo isku xirnaantoodii ayaa maqan aniga ma arko leadership strategiga waa fiican yahay ciidamadan hadda oo amison oo leeyahay atmis oo leeyahay ma baxayaan eu iyo waa diideen lacagta ma bixin inay dheheen qorshahaasuu ahaa haddaa ay joogayaan african unionka iyo ha bixiyaan lacagta idinka african unionka marka strategy cusub oo adiga dhaqaalaha meelo kale albaaba kala raadinaynaa iyo iyay hadda ku joogaanoo lagu hakiyey laakiin qoladii lacagta bixinaysay waa joojisay waana suu sheegaya doctoorko in ay ayaga soomaaliya isku tashato oo la arko in ay la wareegaan aniga waa qabaa inay la wareegi karaan soomaaliya inay ciidamadooda isku filnaan karaan oo la wareegi karaan laba cilad lee haysato ciidanka oo la badiyo tayadooda kor loo qaada iyo qalabeyntooda iyo dhaqaalihii ay ku howlgeli lahaayeen oo la sameeyo intaana waa wax ku xiran hay-adda fulinta dad tayale oo hay-adda fulinta oo waxaa samayn kara hadday joogaan dowladda soomaaliya labaatan iyo laba sanaan dhisayn waxaan kasoo bilownay geed hoostiisa maanta wasiiradan hadda aan ka sheekeynayno xafiisyo waxay degan yihiin wadamo badanoo naga horeeya aysan deganeyn laakiin tayada ee shaqaqabashada weli waa dhariilaynaa waxaa iyana jirtay tillaabo ama qorshe dowladda soomaaliya ay bishii abriil uga codsatay wadamada safka hore inay ay ciidamo aan ka mid ahayn kuwa atmis ay howlgalka kala qayb qaataan ciidamada soomaaliya marka qorshahaas maxaa uu la dhaqaaqila yahay kulata qarashula dhaqaaqila kii hore iyo diideen wadamadii bixin jiray ciidamada ugu wadamadan t c c ama wadamadan la dhaho safka hore ama wadamadan ciidamada ugu deeqay african union in ay ka caawiyaan nabad raadinta ee soomaaliya lacagteeda afrikaan ma bixiyo dowladaha ciidanka soo dirana ma bixiyaan laba midaa ciidamada ku yimaadaan waxaa la yidhahda b support operation oo ay hogaamiyaan maxaa la yidhahda ururka midooda africa iyo ama peace keeping operation waxa la yidhaahdo oo ururkan qaramada midoobay uu hogaamiyo annaga keenna ururka qaramada midoobay ma ahan mid mandeedkiisa ay ku joogaan waa qaraar oo ururka africa midooda africa ay ku joogaan taa macnaheeda waxaa waye haddii uu qaraarka ahaan lahaa maxaa la yidhaha qaramada midoobay u ahaan lahaa maraykan iyo shanta biitada lahaa lacagtooda bixin lahaa muran ma taagnaadeen problemka aad misaysta wuxuu yahay african uniona iskale wadamada oo lacagta bixiya maalinku rabana hal milyan oo bixinayo maalinku rabana ma bixinayo africana uma abaabulna wadamadii soo diray ciidamadan in ayagu ayla u raadiyaan dowladda soomaaliya daba istaagaan markaasay yidhaahdaan dowladda soomaaliya meel markay tagto wasiirkeeda arrimaha dibadda madaxweynaha ra-isul wasaaraha in dowladda soomaaliya la caawiyo intaa la sameeyo ciidamada amisna marka baajidkooda halkaas uu madaxweynuhu sheego xataa fursad ayagu ay fan ku raadsadaan oo toos ah ee kama muuqato haddii marka la go-aamiyey in ciidamadan la yareeyo oo saddex kun la diro lixdii biloodba laguna heshiiyey macnaheeda sababta keenta waxay tahay wadamadii lacagta bixinayaa marka horeba cagajiiday hadday taa dhammaato qorshe kale oo lacagtan lagu bixin karo wuu jiraa soomaaliya ayadaa xataa abaabuli karto fundraisism lakin problemka soomaaliya haysta waxaa waye dakhliga naga gudahanaga ma soo saaran karnaa annaga ma haysanaa lacag annaga asadkanagu ma yahay mid loo bedeli karo lacag kaasha waxaas waxay u baahan tahay aqoon dadkii aqoonta u lahaana ay ka howlgalaan waayahay doctor reso ma ku muuqataa in la joogo xilligii ay soomaaliya la wareegi lahayd amnigeeda ay kala wareegi lahayd howlgalka atmis aada iyo aad waxaan aaminsanahay soomaalidu waxay odhan jirtay biyo gacantaadaa looga dhergaa haddii aynu bruuf raadinayno inay ciidamo shisheeye waddankeena ammaankiisa sugaan dee intaasoo dhan baa lacagta ku baxday oo ama security-gu uu number one ahaan lahaa inuu soomaaliya intaasoo ciidan joogaan marka waxa weeye anu waxaan aaminsanahay sidaydaba inaanay contributionka ay ku leeyihiin in nabadda la sugo ciidamada jooga inayna waxba badan ahayn caqligalba maaha qofka caqligiisaaba waxay ku noqonaysaa waxa ragaadinaya haddaynu eegno inta ciidanee joogta wuxuuna hadday isku bedelaan incentive ama waxaan la yidhaahdo inay qofka askariga ah ee jooga ee kun shilin ku qaadanaya wadan oon nabadiina keenaynin intaasoo sanadood anigu su-aashaasi waaba su-aasha iska qeexan baan aaminsanahay wiilasha yaryar ee dhuudhuubanee soomaaliya ee dadaalaya ownershipkana leh intay hadda ka qabteen in la sugo amniga ama lala dagaalamo xagjirka kamay qabansan taasoo sanadoodii ay joogeen toddobiyo tobankaas sanadoodii ka badan marka waxaan aaminsanahay ilaahay haynagu guuleeyo la dagaalankaas waad u baahan tahay african union iyo european union iyo kuwan wax kasta ka dhigay anti terrorism iyo anti security-ga ajenday u tahay wadamadooda oo bolisigooda o dhan wuu ku xidhan yahay laakiin inay marka really la galo dagaalka oo lala galo dagaalka in loo qacan qaaday oo madaxa layskula jiro in in faraha la laabto oo dhaqaalaha ku baxaya anigu ma hubo waxay bixiyaan iyo waxay ku bixiyaan kama sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay inay iyaga laftigooda u tahay fursad qaaliya oo maadaama dowladdii ajandaheedii koogaad koobaadba ay ka dhigtay in lala dagaalamo al-shabaab iyo wixii la shaqeeyay intaba marka iyaguna ay markaa ama kuwa yaryar kuwan afrikaanka ha noqdaan aan laga yaababa inaan resources badan haysan ama kuwan ay ajendaha u tahay in terrorismka lala dagaalamo ha noqdaane iyaga laftigoodu waxaan aaminsanahay inay kaalin weyn ka qaataan gaar ahaan xagga dhaqaalaha haddii xitaa askarta soomaaliyeed lagu kabo dhaqaalo iyo saad iyo hub iyo wax kastoy u baahan yihiin waxaan aaminsanahay in wax badan oo horumara laga gaadhi lahaa marka kolley waa arin holistic in ah loo eego oo aanay ku xidhnayn dowladda keliya laakiin in loo baahan yahay hub in loo baahan yahay ciidan in loo baahan yahay strategigii lagula dagaalami lahaa waad og tahay al-shabaab keliya ma aha inay dadka gumaystaan ama ay dhibaato u keenaan keliya maaha maskaxdii bay bedeleen maskaxdii dhalinyaraday bedeleen maskaxdii dumarkay bedeleen maskaxdii sidii dhaqaalaha lagu ururinayay bedeleen taas laftigeedu dagaalka xoogga iyo gacanta iyo hubka iyo faraha la yskula tegayo waa inay barbar socoto narrative change oo idaacadda sidii berigii ololaha ama dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii wakhtiyadaasoo kale ololo dhan oo dadka qof kasta corner kasta uu joogo oo maaragtay meesha la marayo maaragtay waxaa loo baahan yahay waxyaalaha qaladka ay samaynayaan sida waddankaasi intaasoo toddobiyo toban sannadood laga waayay amni magaalo kasta laga baqayo oo waxaad moodaa fiiri dhaqaalaha markuu waddanku intaasoo dhaqaalihiisu ay waxa dhan ay noqoto inuu amnigun ku baxo waxa hoos u dhacaya wixii kale dadka loo qaban lahaa dowladduna waxa ay dadka u qabanayso amniga waa number kow weeye waa bilarka koowaad laakiin service delivery waxbarashadii caafimaadkii waxaasoo dhan marka haddiiba gacanta loo qaadayo ajandihii madaxweynuhu markuu soo galaba uu yidhi waxaa la dagaalama halkaa u fadhiyo isagoo maaragtay maanta laga yaaba inuu ku enjoy garayn lahaa gurigiisa ani waxay aaminsanahay mar goora intay doontaba ha ku qaadatee aan arrin fududna ma aha soomaalidu aad bay u degdeg badan yihiin wax kasta waxay rabaan markiiba in laga miro dhalo waxaan aaminsan yahay haddii tab loo helo oo talo loo helo oo lacag loo helo waxaasoo dhan oo soomaaliyo dhan ay isugu tagto waa number yar laakiin number yar oo aada isu haysta oo kalta oo behaviorkoodu inuu ama dhuu ama dhaay ay tahay marka waxaan aaminsanahay sabir ha loo yeesho ha lagu taageero miidiyada ha lagu taageero xoogga wax kastoo istraatejia oo looga lagu xoreyn karo waddanka because xor ma nihin
waaya doctor cabdisalaam ugu dambeyntii waxaa aada cabsida looga qabo waxay tahay waxaa la hadalhayaa in al-shabaab haddii gobollada soomaaliya ay kaga sugan yihiin laga soo saaro halka ay kusoo biishuban doonaan ee ugu dambeyn ay ku dambeyn doonaan inay tahay xuduudaha ay soomaaliya la wadaagto dowladaha dariska muxuu noqon karaa doorka dowladaha dariska ah ugu horreyntii waxaa raba inay eh, abaabulaan eh, dadka ku nool xuduudaha ayna support siiyaan ayna siiyaan confidence waxa la dhaho inay inay naftooda ay ka qayb qaataan baash dagaalku qori bis maaha oo waxaa la socda information iyo eh, dadka degan eh, xuduudaha in psychological lala tacaamulo la dhaho horta cabsiha gelina la dhaho- la dhaho- la dhaho awoodaad u leedihiin inaad information seegtaan Eh, qeybaha kala duwan ee dowladaha oo meelahaas ka shaqeynaya haddaa yihiin amni haddaa yihiin kuwii kaleba dadka dhan ay la- ay attention ay qaataan ay la socdaan wixii dhinacaas ka socdo Eh, war la aruuriyo iyo akhbaar kuma yaro meesha laakiin waxaa jira in confidence badan uusan ka dhexaynin eh, dadka xuduudahaas ku dhaqan iyo iyo iyo dadka oo arinta security gacanta ku hayo lidalika waxaa mar walba aan dhahnaa empower the people dadka zoonka ku dhaqan horta empower garey maaha inay qori qaataan maaha balse inay geesnimo muujiyaan horta wararba sheegaan tan labaad ugu muhiimsan waxaa weeye waa in eh, xuduudaha ah, alaadka kor loo qaado laga dhigo reer laga dhigo si eh, l- aysan u soo galin hadday soo galaanna dhibka ay geysan karaan u yaraado taasna waxaa meel dowladdu dowladaha jiiraanku waa inay ka fikiraan in arrintana lagu dhaafin eh, soomaaliya bes waayahay adigoo raacsanaya xalka iyo maxay tahay in si wada jir ah dowladda soomaaliya iyo dowladaha dariska inay u sameeyaan horta waxaa weeye waa in arrinta dhan loo dhaafin soomaaliya keligeed yani la dhahin soomaaliya communi- strategic communication oo jiro dadkan horta isla hadlaan wada socdaan kawa- kala warqaataan meel walba ay wax marayaan isla socdaan kadibna ay samaystaan wax la yidhaahdo zone oo ay ku wada shaqayn karaan xuduudaha taasoo keeni karta eh, in dadkaas eh, yani iclaamiyan iclaan ahaan iyo qori ahaanba loo jibiyo mujtamaca ku nool zoonka xuduudahana la empowergareeyo macluumaad la siiyo iyakana macluumaad ay si volunteer u bixiyaan saas marka waxaa weeye dhibkii dhaci lahaa hata wuu yaraan lahaa wuu yaraanayaa dowladdiina macluumaadkay rabta heli kartaa Eh, khawaariijtana waa la jibin waa la jibin doonaa insha allah tacaala saas ayaan aaminsanahay Yes.
waaya doctor cabdi cali xasan ugu dambeyntii xalka iyo maxay tahay in soomaaliya iyo dowladaha dariska la ah ay si wada jira u sameeyaan oo ku aadan la dagaalanka al-shabaab Ee, ugu horreyn dee horta ee, african union wuxuu leeyahay qaab dhismeed aada u wanaagsan oo gobol walba ee, gobol walba uu maxaa la yidhaahdaa arrimahan argixisada iyo ee, khalkhalsi ee, amni marku yimaadaba ay ay ay ugaga hortagaan Ee, waxaa la yidhahdaa e s f com ee bariga eastern african stand by force ciidan dhahi inay diyaariyaan ee, qorshahoodii hore ahaa Ee, eastern africa hadda ee, waa leeyihiin organ siyaasadeeday leeyihiin wasiiradooda gaashaandhigga sanad walba waa kulmaan chief of staffyadooda waa kulmaan Ee, waxay haystaan ee, ee, platformyo ay ay ku wada hadlaan oo dowladda soomaaliya ay u sahlan tahay inay inay ku iibiso ee, ee, dowladaha etoobiya soomaaliya iyo jabuuti keliya ma ahane ilaa saddex iyo toban dal kow iyo toban dal oo eastern african ka tirsan ee mashruucooda kaga iibin karto wadamo aada u danaynaya oo wax badan kala qaban lahaa oo ruwanda ay ugu horeyso ee, yaa ka mid ah ee, horta inay ee, siyaasiyiinta ee, ku habboonaa ee, boosaskan ku fadhiya inay aragtidooda ballaariyaan oo ay ay shaqadooda askariga ayaga aysan isku shaqo noqonin Ee, taa mid xalay noqonaysaa Ee, midda labaad ee, dowladda soomaaliya waxaa moodaa dhaqaalaha inuu ka liito Ee, ee, soomaaliya dhaqaal la-aan ma hayso Ee, laakiin dhaqaalaha sidii ee, ee, loo soo saari lahaa ee, aqoonay u baahan tahay Ee, waxaa keliya kula talin lahaa hay-adaha oo dhaqaalaha ee, ee, dad ka shaqeeya aniga tayadooda aadan u dhaliilaa ee, mar walba Oy.
Ee, in la, la helo ee, dad aqoontaa leh oo kor u qaadi kara ee, dhaqaalaha soomaaliya ciidankan oo noo dagaalama xataa haddii hal malyan la gaarsiiyo soomaaliya oo ku filan tahay ee, waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo dharkoodii laakiin waxa keliya oo meesha ka maqan waxay tahay yaa abaabulaaya yaa abaabulaaya marka waxay u waayahay baahan tahay arrin siyaasadeed ee, arrin ee, hay-ad fulineed waa mahadsantahay Eh, aqoon-yahanka soomaaliyeed aaday u taageereen eh, sida haddaba meeshaan talooyin loo siinayo maalin walba talaa la siiyaa eh, dowladda soomaaliyeed waayahay doctor ese hodan horta xalka ilaahay ahayna gaarsiiyo Een, xalku waxa weeye waa tab- tabteedii waa la hayaa waa taa dowladdu ka dhigatay istaraatijigeedii inay security number one noqoto waxaan aaminsanahay een, sideedaba adduunka een, dowladdu had iyo jeer ayadaa monopoly on violence waxa la yidhaahdo ayagaa leh markay noqoto wax burburin iyo maaha inay dadka burburinayso laakiin wixii kasoo horjeeda dhismaha dowladda iyo iyo ilaalinta bini aadanka marka taasna waxay u baahan tahay dee waxa ugu horeeya dhaqaale waxa ugu horeeya maaragtay aragti is midaysan oo ay soomaali wada leedahay oo soomaali ajenda ah oo ownershipkeeda aynu wada qaadano in lala dagaalamo khawaariijta waxaan u malaynayaa inay yar tahay qof soomaaliyeed oo maanta kasoo horjeeda waayo dhibaatadeedii baynu intaynu dhadhaminay dad badan inooga dhinteen aqoon-yahan wadaado siyaasiyiin qof kasta marka kolley tabtii waa lagu jiraaye laakiin wixii kale ee lagu taageeri karo dowladdu af iyo adinba horta dadka bulshadu inay isgarab taagaan oo la dagaalanka ay ka qaataan xaq qofka dumarka dumarka suuqa iibinaya iyo dadka soomaaliya oo dham hadday hal dool qof baa yidhi inuu qofkii baana garanayn madaxda ra-iisul wasaarahan u malaynaya inuu ahaa hal doolar xitaa dhaqaalaynu ka hadlaynaa layna siinayo weligeed lama arag wadan ku ceesha foreign aid ama dhaqaalo dibadda laga keeno wadan wax ku gaadhay waa la ogyahay wadamada ugu horumarsan adduunka maanta lixdankii bay tuureen inay foreign aid wadankooda ay baryaan gacan loo horsado soomaaliduna soddonkii sanadooda ugu dambeysay baryo dhibaatada inagu keentay qoysaskeena ku keentay dhibtay ku keentay maanta waynu u wada fadhinaa marka soomaalidu hadday rabaan oo ay og yihiin waynu wada ognahay dhibaatadani dhibta ay inagu hayso oo dad yar oo fara ku tirisa runtii marka loo eego dadka soomaaliyeed haddii labaatan milyan lagu sheego iyo haddii ka badan lagu sheego ay intay isku wada yimaadaan oy si holistig oo soomaaliya oo dhan gobol kasta la yidhaahdo qoladani inaguma jirayso dhaqaalena loo waayi maayo shilinshillinkaa laga gurayo kuwa dumarka tamaanada suuqa ku iibiyana ha noqoto eh iyo kuwa lacagta lehee laga yaabay haddii wax la weydiiyo la yidhaahdo kusoo maaragtay ku caawiya hadhowtoole nabadda iyo barwaaqada iyo horumarkaas waxay wada noqonaysaa wax soomaaliya walada leedahay waxaa ku talin lahaa in dagaalka al-shabaab lala dagaalamayo uu noqdo ajando soomaaliya oo dhana oo soomaalidana laga wada dhaadhiciyo waa kan ama dhimo ama ama noolow inay tahay inay noqdaan mid dadku ay dareemaan iyaga laftigoodu inay iyagu wax ku leeyihiin qolada dariska wadamada dariska ah saan hadda ka horba sheegay ayagay dan ugu jirtaa inay ama noqdaan xuduudadooda si xoog leh ha u ilaashadaan ama waa la ogyahay dadku infiltrationka sida isugu socdaan lama kala garanayo toban baa ku dhaafi karta aday hadhow talo dhibaato ku yeeli kartaa marka tale ay iyagu u baahan yihiin i think inaan anagu talaan hadda maanta siinayno wadamada dariska aynu idhaahno xuduudadeena ilaashada maba ahaba waa mida iyagu inooga inooga dareen badan yihiin ajandahoodana ku jirta marka waxaan rajaynayaa inay noqoto arin lagu aflaxo oo gudaha soomaaliya iyo dadka soomaaliyana ay u wada midoobaan oo runtii kala tagan iyo is-aaminid la-aantan iyo dhibaatadan ina ragaadisay muddada badan laftigeeda in laga helo xal xagga miidiyada ah oo dadkii laysu soo dhaweeyo oo dadkii la daweeyo oo dadkii tiiraanyo badan baa ku jirtae waayo hadduu qof xitaa wax sameynayo hagaagsan toban baa laga yaabaa inay tidhaahdo may ma hagaagsana qofna calooshiisa iyo qalbigiisa ma lagu jiro lama sheegi karo ajandihiisa iyo ujeedada uu ka leeyahay marka waxaan aaminsanahay dagaalku maaha qoriga iyo iyo in al-shabaab furinta loogu tago dagaalku waa mass mediaha in la isticmaalo dagaalku waa in dhaqaalaha dalka laga ururiyo soomaalidu waxaan aaminsanahay intaa hadda joogta gudaha soomaaliya ku jirta iyo inta banaanka ku jirta inay ku filan yihiin dhaqaale ahaan inay inay inay shilin shilinba ha u ururiyaane inay arrintaa ka miro dhaliyaan waad mahadsantahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen doctor cabdisalaan aadan maxamed doctor cabdi cali xasan iyo doctoreso hodon saciid ciise intaas ha inoo joogo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo